marka xagga sharciga laga fiiriyo haddaan xagga siyaasadda fiirinana waa arrin runtii runtii ku ah ceeb iyo fadeexad in maanta marxaladda wadanka marahayo xagga amnigoo liita noloshii dadka oo mataqaanaa liidata sumcaddii soomaaliya oo runtii in la ilaaliyo ahayd oo runtii labaatankii sano hoos soo dhacaysay marka dhinaca laga fiiriyana waxay noqonaysaa odayaal runtii aada aan xishoonin oo marxaladda wadanku maraya aan arag oo iska hadlay bay noqonaysaa marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay dowladnimadeeda ilaashato midnimadeeda inay ilaashato inay horay u socoto in ciddii sabadoon aana sabadoonnimada lagu sigeliyo ciddii mataqaanaa hanaanka dowladeed iyo wadajirka ummadda dhaawacaysana in muxuu ahaa lala hadlo iyo aan la iska ilaalayan ummadda soomaaliyeed runtii aan ugu baaqayaa wuxuuna sheegaya